الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق qaardoekaha hindiya waa mandiqad juqraafiyadeed oo aad u weyn laguna tiriyo inay ka mid tahay kuwa ugu caansan caalamka marka laga hadlayo dhaqanka iyo taariikhda waxayna dhacdaa koonfurta qaaradda aasiya waqti xaadirkan waxaa dhaca mandiqadan dalal ay ka mid yihiin hindiya bakistan bangaladesh nibaal buutan iyo sri lanka iyadoo mararka qaar la raaciyo dalka jasiiradaha maaladeef mandiqadda qaaradwekaha hindiya waxyaabaha ay ku soocan tahay waxaa ka mid ah in iyadayo aasiya inteeda kale ay kala baraan buuraha himilaya iyo hindakoosh waana mandiqad leh xadaarad qadiimi ah wakhtigii isticmaarkana waxaa dhulkan soo maray gumaysto ugu caansanaa ingiriiska bangaladesh ayaa ka mid ah dalalka dhaca mandiqadda qaaradwekaha hindiya waddankan ayaana si gaar ah ugu yaallaa koonfurta aasiya waxa uuna xuduud la wadaagaa dalal ay ka mid yihiin hindiya iyo miyanmar jihooyinka galbeed waqooyi iyo bari waxaa ka xiga dalka hindiya halka koonfur barina uu kaga beegan yahay dalka miyanmar gacanka bangala ayaana kaga aadan jihada koonfureed waana waddan ku fadhiya masaaxo dhan boqol afartan iyo toddoba kun shan boqol iyo toddobaatan kilomitir oo iskuweer ah magaalo madaxda dalka bangaladesh waa dakaa tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyo sannadkan labada kun shan iyo labaatankana waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool ay gaarayaan boqol iyo toddobaatan milyan oo ruux bangaladesh waxa uu ka mid yahay dalalka caalamka islaamka dadka ku noolna sagaashan boqolkiiba waa dad muslimiin ah waxaana jira aqaliyo aan badnayn oo hinduus ah waddankan ayaana ka mid ah dhulka qaaradwekaha hindiya ee muddada dheer ku jiray gumaysiga ingiriiska wixii ka horreeyey sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii waxaa waddanka bangaladesh gumaysi ku haystay ingiriiska isagoo ka mid ahaa bakistan waxaase uu noqday dal gaar ah oo ka go'ay bakistan sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii dagaal qaraar oo dhex maray bakistan iyo kooxihii gooni ugoosadka ee bangaladesh oo ay gadaal ka riixaysay dowladda hindiya ayaa ugu dambayntii keenay natiijo ah in hogaamiyaashii bakistan ay oggolaadaan in bangaladesh ay noqoto dal gaar ah oo iyaga ka madax bannaan marka laga hadlayo hannaanka maamul ee gobollada waxa uu dalka bangaladesh ka kooban yahay ilaa siddeed gobol gobol welibana waxaa loogu magac daraa magaala madaxda xarunta u ah waxyaabaha uu dalkan u iibgeeyo dunida ee uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah dharka kalluunka iyo wax soo saarka kala duwan ee beeraha mashaakilka uu la nool yahay dalkan ayaana waxaa ka mid ah maamul xumida iyadoo inta badan dowladdani ay kaalmaha ugu horreeya kaga jirto nisbada musuqa iyo wax isdabamarinta marka laga hadlayo wakhtiga uu islaam ku gaaray bangaladesh waxay la mid tahay dalalka dhaca mandiqadda qaaradwekaha hindiya halkaasoo uu islaam ku gaaray qarnigii koowaad ee hijriyada xilligii uu muslimiinta hogaaminayey cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu waxaa sidoo kale mandiqadan saamayn xooggan ku lahaa ganacsatadii muslimiinta kuwaasoo raadad wanaagsan kaga tegey dadka ku noolaa halkan sidaasi ayuuna islaamku ku dhex galay quluubtooda kolonyooyinkii faatixiinta ayaa sii laba jibaaray hawshooda xilligii uu muslimiinta hoggaanka u ahaa mucaawiyah ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu moxamed ibnulqaasim athaqafi oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ciidan ee umowiyiinta ayaa fadli weyn ku leh dhulkan maadaama ciidamo aad u fara badan uu horkacayay hogaamiyahan oo xilligaasi da ahaan ka yaraa labaatan sano ay islaam ka jilbaha ugu aaseen qaaradwekaha hindiya oo uu ka mid yahay bangaladesh
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تهزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد ولدي أبنيها بطاعات ودين